إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waxaa degan xaaladda deegaanka sabiid oo u dhow afgooye halkaasoo dhowaan ay xarakada shabaabul mujaahidiin kala wareegtay dowladda federaalka xildhibaan ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ay isku beddeshay aag dagaal marka loo eego qaabka ay u eg tahay shacabka magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa ku eedeeyey guddoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalka waxqabad la-aan iyo inuu yahay shaqsi jecel inuu kaamirooyinka ka soo muuqdo roobab xooggan oo lagu qabowsaday ayaa waxa ay ka da-een qaybo ka mid ah dalka soomaaliya saxafiga cabdimaalig coldoon oo sababo ammaan isaga tegay burco ayaa soo hadlay isagoo shaaciyey halka uu ku sugan yahay maamulka v o a ayaa xaqiijiyey in la kala diray wariyaashuna ay shaqo la-aan soo wajahday dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu door karoonaa haatanna u diyaargaroobah iyagoo faah-faahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran waxaa degan xaaladda deegaanka sabiid oo u dhow afgooye halkaasoo dhowaan ay xarakada shabaabul mujaahidiin kala wareegtay dowladda federaalka waryaheena cabdulaahi soomaali ayaana warkan nooga soo diray halkan waa deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose iminka waxa aan dul marayaa buundada ee sabiid magaalada afgooye waxay noo jirtaa toddoba kilomitr oo keliya ciidamadii dowladda federaalka ee halkan joogay dagaal ayaa dhowaan looga kiciyey ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaana la wareegay halkan horteyda waxaa ka muuqday difaacyadii ciidamada dowladda federaalka ah ciidamadii dowladda federaalka halkan ku sugnaa ayaa markii xilli aroora ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin weerar kusoo dhardhaareen cagaa wax ka dayay hadda xaaladda deegaanka sabiid waa mid xasiloon wax dhibaataa kama jiraan xilligan aan idinla hadlayo hoosteyda waxaa ka muuqda webiga shabeelle oo maaragtay biyo wanaagsan wada inkasta oo biyuhuisu aysan aada u badnayn maadaama xilli jiilaal ah la joogo laakiin iyadoo sidaasi tahana hareerahiga beeraha ku yaala way baxayaan sababtoo ah biyaha webiga ayay dadka deegaankanu ka faa'iideystaan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin halkan aan joogo waa ay ka horeeyaan la wareegitaanka buundada sabiid waxa uu culays xoog leh ku yahay dowladda federaalka ah oo u arkaysay meeshaani inay tahay difaac muhiim ah hadda magaalada afgooye wax difaaca oo ka sokeeya ma lahan waxaa jirta cabsi laga qabo saacad waliba in xarakada shabaab almujaahidiin ay magaalada weerarto sidoo kale deegaano kale ayaa jira oo xarakada shabaab almujaahidiin horay ula wareegtay sida beriire oo ciidamada dowladda federaalka dagaal la-aan ay ka carareen iyo awdheegle oo ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin dagaal askar badan ay ku jireen kuwo kalena ku dhaawaceen ay kula wareegeen jawiga awdheegle iyo beriire iyo sabiid oo iminka aan idinkala hadlayo waa mid aad iyo aada u xasiloon wax dhibaatooyinna kama jiraan xildhibaan ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ay isku beddeshay aag dagaal marka loo eego qaabka ay u eg tahay faahfaahinta warkani waa kan farxaan cali xildhibaan saadaq cabdulaahi oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ay isku beddeshay aag dagaal marka loo eego qaabka ay u eg tahay wuxuu tilmaamay inay adag tahay in si fudud lagu tago islamarkaana dhegxaan badan lagu gadaamay isagoo dhinaca kale sheegay inay fashilantay dowladda federaalka ee uu ka tirsan yahay haddii aanay xilka ka degin mas-uuliyiinteedana ay shacabku awood u adeegsan doonaan madaxtooyada waxaad u malaysaa wareegeeda oo dhan inay soon dagaalta dhagaxda yaala inta dhibaato loo marayo marka la aadayo hareeraheeda inaad joogto furin dagaaloo kale waagta waxaan kuu sheegayaa muddada ee u dhiman madaxweyne xasan sheekh iyo teeramka guud oo dowladda oo aniga aan ka mid ah waa hal sano halkaas sano ama aan wada joogno ama qaarkeen ha baxeen waxaan kuu sheegayaa waxaa la gaaray enaf meel kasii shishaysa oo loo muxuu ahaa loogu loo macnaha looga leexdo dadkan hadda talada haya ma jirto waxaan u malaynayaa haddiiba annaga naga badbaadaan shacabka soomaaliya aysan ka badbaadi doonin quustan ay muujinayaan madaxda villa soomaaliya ayaa timid ka gadaal markii dhowaan madaxa dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud qarax xooggan oo ay sheegatay al-shabaab lagula eegtay waddada gasha madaxtooyada uu ka badbaaday balse ay ku dhinteen mas-uuliyiin iyo xubno kale oo gelbinayay xilli uu u socdaalayay eerboorka aadan cadde ee muqdisho iyadoona ay ku burbureen qaar ka mida baabuurta gaarka ee xasan oo ah bila buruuf ama nooca aan xabaddu karin ciidamada shabaabulmujaahidiin oo kulaalaya caasimadda iyo degmooyin badan kaabiga ku haya muqdisho oo ay horay ugu sugnaayeen ciidanka xasan sheekh ay la wareegeen mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay sidoo kale walwal iyo cabsi joogto ah ku abuurtay dhammaan hoggaanka ugu sarreeya dowladda federaalka iyo ciidamada oo ka niyad jabsan sida dardarka leh ee ay u socdaan weerarada ka dhanka ah oo ay fulinayaan qaar ka mid ah militariga mujaahidiinta al-shabaab shacabka magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa ku eedeeyey guddoomiyaha gobolka banaadir ee dowladda federaalka waxqabad la-aan iyo inuu yahay shaqsi jecel inuu kaamirooyinka ka soo muuqdo sida warkani uu ku eegayo waryaheena cali aadan shacabka magaalada muqdisho ayaa si weyn u eedeeyey guddoomiyaha gobolka banaadir maxamed amiir inuu yahay shaqsi aan waxqabad lahayn islamarkaana uu si gaar ah ugu mashquulsan yahay muuqaalada baraha bulshada dadka reer muqdisho ayaa si weyn uga hadlay xaalada gobolka banaadir dhanka kale waxay tilmaameen in markii la joogo xafiiska shaqada ee guddoomiyaha aysan muuqanin wax la taaban karo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa xafiiska shaqada ku sugan muddo boqol maalmood ah hase yeeshee dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa soo bandhigay isbedelka ka maqan magaalada waxay ku eedeeyeen guddoomiyaha inuu si joogta ah uga howlan yahay baraha bulshada gaar ahaan kaamerooyinka iyo muuqaalada uu soo geliyo halkii uu ka fulin lahaa howlihiisa qaar ka mid ah shacabka ku nool muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay ayaa ku tilmaamay guddoomiyaha inuu yahay shaqsi ku mashquulsan kaamerooyinka iyo soobandhigada muuqaalada shaqsiyadiisa ee baraha bulshada waxay sheegeen in shaqada iyo howlaha maamulkiisa uusan ka warqabin waxqabad laakiin hadda toos oo life ahayn ma jiraan idinka may soo dooran haddaa soo dooratiin ila xisaabtami kartiin iyo gudoomiyaha waxaa leeyahay hadallada xoogaa iska xarakey inuu tigtoo kaliya taasaan ku caddaynaysa gudoomiyahan dhibaatada iyo ama haddaa baraha bulshadaan oo bajaallahan saan u cawaadaya mase haddaa arko ani jibaafi aan kama hayo marka asigana waxaan leeyahay boqolkiis maalmood haddii uu dhammaatay dhabkii magaalada ku socda iyo ama ha arko dhibaatada ku socota bulshada dhexdeeda gudoomiye oo kaamarada zaa'id waa u jecel yahay laakiin kaamarada markaa jecesha inaa wax qabatid horta si asiga ku socdo si oo gudoomiye looga baahan yahay maaha tigtok inuu ka dhex muuqdo ama ilmihi oo kale life iska dhex dabaaldo waa mid aad u xun waa gudoomiyaha gobolka banaadir maxamed amiir ayaa wajahay eedeymo kaga yimi shacabka ku nool magaalada muqdisho oo ka walwalsan waxqabad la-aantiisa rabab xooggan oo lagu qabowsaday ayaa waxa ay ka da-een qaybo ka mid ah dalka soomaaliya qodobkani waxaa inoo haya haashim cabdinaasir roobab xooggan oo lagu qabowsaday ayaa waxa ay ka da-een qaybo ka mid ah dalka soomaaliya shalay ilaa xalay waxaa magaalooyin iyo deegaana ka tirsan koonfurta ah iyo bartamaha soomaaliya ka da-ay roobab kuwaas oo ay dadku ku qabowsadeen qaybo ka mid a gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya ayaa ka mid ah goobaha ay roobabku ka curteen waxaana deegaanada ah ee raxmaddu u hortay ka mid a bargaan caafi cowsweyne iyo degmada galhareeri iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolka waana kana mid ka mid a dadka deegaanka ah oo ka hadlay roobabkii ay heleen
waxaa ilaahayna siiyey madar lagu diirsaday oo beledka degmada galhareeri daafaheeda ah ayaa alla noo di'iyey raxmaddaas alla noo di'iyana inaan ummadda la wadaagno marka waxaan idiin sheegayaa roob ka soo bilowday agagaarka oo awrlay ka soo bilowday oo halkaa iyo debdheere ka soo bilowday oo dulhaar iyo dhulkaasta ka soo rogan oo xaggaa iyo adiga maaragtaa bargaan ilaa caafi qabtay oo madar lagu diirsaday ah oo ilaa bacadaha aan bargaan ka bareeya ku yaala oo ilaa haddii maaragtaa dhulkaas ama cali buubaal leh ama oo beledka agagaarkiisa daafihiisa oon au noo geliyey ay ilaahay baanna mahad uga haynaa annagana hadda waa ku diirsannay xoolo waa ku diirsahayaan ilaahay baan nicmadaas noo da'shay ilaahayna mahaddaas iskale roobku xilligii maaragta la rabay ayuu noo da'ay xilligii la rabou noo da'ay habar eri herbaadiyo dhihi jireen waa sakayr ilaahay di'iyo waaye laakiin xilligii adiga maarata adiga maarata loo baahnay oo xilli hore ah oo badarku ku baxayay xilliga awdaa waa xilligaas marka daafaha degmadu waa adiga maarata agagaarkeeda adiga korkeedaba ha u badnaadee ilaa bergaan iyo caafi ilaa dhinacaasba ha u badnaadee waa dhalati waaye dhalati waaye si weyn si weyn ayaa beerta looga shaqaynaa waa hadde waa roob lagu diirsaday noqonaysaa oo xoolo ku diirsadeen dadkana beeruhu adiga maarata ku tabceen degmada biyo wacanaa dhex yaalla biyo wacanaa dhex yaalla ilaahay noo siiyey ayay u galeen marka biyo wacan ayaa dhex yaalla hadda cawada waxaa lagu dhex socdaa xareed baa lagu dhex socdaa oo soonqaadka uu yahay shan iyo labaatan uu yahay roobabkan ayaa waxay sidoo kale ka da-een gobolka banaadir iyo sidoo kale degmooyinka kale ah bu-aale iyo saakow oo ka wada tirsan gobolka jubbada dhexe iyadoo deegaana dhowr ah oo ku yaala gobolka baayna ay roobabku ka da-een dadka ayaana allah uga mahad celinaya roobabka uu siiyey xilli baahi weyn loo qabay iyadoo dadka ku nool meelaha uusan weli ka di'inna ay rajo ka qabaan inuu allah siiyo roob ay ku intifaacaan saxafiga cabdimaalig coldoon oo sababo ammaan isaga tegay burco ayaa soo hadlay isagoo shaaciyey halka uu ku sugan yahay faahfaahinta warkani waxaa la diyaar ah wariyaheena maxamed daahir saxafiga cabdimaalig muuse coldoon oo sababo ammaan isaga tegay magaalada burco ayaa soo hadlay isagoo shaaciyey halka uu ku sugan yahay cabdimaalig ayaa sheegay in magaalada burco uu isaga tegay habeenka sabtida ay soo gelaysay markuu dareemay in loo tashaday si xabsi loogu xiro magaalada bohol ee gobolka sool ayuu tilmaamay in hadda uu ku sugan yahay isla markaana uu halka ku nabad qabo wuxuu sheegay inuu hakiyey barnaamijyo samafal oo uu gacanta ku hayay balse markii uu si rasmi ah amni u helo uu halkaasi ka sii wadi doono caawinta iyo gurmadka dadka dhiban bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ramadaan waa afar iyo labaatan sanadkuna waa kun afar boqol afartan iyo lix hijriya waxayna ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha saddexaad labada kun iyo shan iyo labaatanka magaaladii burco waxaan ka soo baxay habeenkii ay sabtidu soo gelaysay sababtaan uga soo baxayna waxaa weeye waxaan ogaaday in lagu tashaday in lay xidho oo laygu hubsado jeel markii aan dareemay amni darrada waxay igu kaliftay inaan habeennimo ka soo baxo hadda waxaan ku suganahay magaalada bohol bohol waxay ka mid tahay gobolka sool waxayna udhexaysaa magaalooyinka ceelaf weyn iyo xudun laba xudun bay usii dhowdahay waa nabad qab waa ilaahay mahadii bele ma jirto waxaa jiray barnaamijkii khayrigaha ee kaalme kuwan oo aanu gacanta ku haynay oo hakad galay barnaamijka waxaa furnaa oo aanu hawshooda wadnay galaal baa furnaa galaalkaasi waxay ahaayeen galaalka maxaabiista iyo dad kale oo dhiban oo xanuunsanaya qaar dulmi sheeganayaan intaasiba hakad bay galeen waxaan rajaynaynaa marka ugu horeysa aanu nabadgelyo helno aanu amni helno inaanu halkii kasii wadi doono insha allah biidn illahi alkariim maamulka v o a ayaa xaqiijiyey in la kala diray wariyaashana ay shaqo la-aan soo wajahday faahfaahinta qodobkani waxaa inoo haya zakariya cumar hadal qoraal ah oo ka soo baxay v o a ayaa lagu xaqiijiyey in waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ay albaabada u laabtay faracyadeeda idaacadda islamarkaana ay meel cidlo ah ku soo dhaceen kumanaan wariyaal ah oo shaqaalahooda ka mid ahaa kuwaas oo hadda aan haysan gunno hoy iyo deganaansho intuba suxufiyiinta v o a ayaa lagu tilmaamaa inay ahaayeen calooshood u shaqaystayaal ka tallaabay anshaxa saxaafadda kuna shaqeeya rabitaanka maraykanka shaqadooda ugu weyn ay aheyd la dagaalanka islaamka ah ayaa meel cidlo ah lagu tuuray qoraal ka soo baxay maamulka v o a ayaa lagu yidhi sidan waxaa si lama filaan ah shaqadii looga joojiyey boqolaal ka mid ah shaqaalaha idaacadda codka maraykanka ee v o a taas oo dad badan ka dhigtay iyagoo aan haysan wax daqli ah caymis caafimaad ama fiisooyin dalkugal ah aan haysan haaruun macruuf oo ka mid ah wariyaasha la ruqseeyey ayaa bilaabay inuu ka dawarsado internetka kuna baaqo in la badbaadiyo v o a dadkuna ay lacago u tabarucaan v o a qaybteeda soomaaliga ayaa hawada ka baxday afar iyo tobankii bishii maarso taas oo shaqada soo bilowday sanadkii labada kun iyo toddobada markii ciidamada etoobiya ay waddanka kusoo duuleen dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan waanaga intaa